أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecel nahayow meel walba oo aad joogtaan iyo si walbood noo dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo si toosa aad ugala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo diyaarinay idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a dab khasaare badan geystay oo ka kacay suuq weyn oo ku yaala xeryaha qaxootiga soomaalida ee kenya maxaa khasaare ah oo ka dhashay dabkaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa maamulka kooxda riddada ugu magacaaban gobolka shabeellaha dhexe oo qirtay in maleeshiyaadkooda ay dhac baahsan kula kacaan dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe barnaamijka ayaan idinkugu haynaa in ka badan konton arday oo ka qalinjabiyey mid ka mid ah faracyada mu'asasada alxikma ay ku leedahay wilaayada islaamiga ah ee bakool xaflad ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada culimo iyo waxgarad oo loo qabtay ardaydaasi qalinjabinaysay ayaan idiin haynaa waxaad kaloo barnaamijka faafareebka wararka ku dhagaysan doontaan
عجاب عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب waa qaybtii saddexaad ee warbixinadii aan ugu magac darnay diin la'aan aan loo hayn dowladdii abuubakar qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku dhagaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa habeenimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dab khasaare badan geystay ayaa ka kacay suuq weyn oo ku yaala xeryaha qaxootiga ee soomaalida ee ku yaala dalka kenya haddaba warbixintaas iyo warbixinno kaleba waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxmed oo aalaaba warbixintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdulwahaab maxamed bukhaari xubinteenna waxaan cabdiwahaab caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyaha ciidanka etoobiya oo yidhi sidee danaha laba boqol milyan oo qof ay ugu xanibnaan karaan bulsho laba milyan ah taliyaha guud ee ciidanka xabashida etoobiya birhanu jula ayaa mar kale soo hadal qaaday arrinta badda wuxuuna si adag u difaacay damaca guracan iyo xusulduubka ay ugu jiraan marin ay ka xayuubsadaan xeebaha badda cas birhanu jula ayaa cadaalad darro ku tilmaamay in etoobiya ay kusii jirto go-doon badeed wuxuuna su-aal geliyey sababta ay suurtagal ku tahay in danaha dad uu tiradoodu ku sheegay laba boqol oo milyan oo qof ay ugu xandhibnaadaan laba milyan oo qof oo keliya isaga oo ka hadlayey munaasabad ciidan oo sabtidii lasoo dhaafay lagu qabtay goob ay ula baxeen dugsiga tababarka ciidanka badda etoobiya ayuu birhanu jula sheegay in dadka etoobiya ay dhowaan gaarayaan boqol iyo soddon milyan waxaanuu yidhi shan iyo labaatanka sano ee soo socdaa tiradu waxay gaari doontaa laba boqol oo milyan sidee danaha laba boqol oo milyan oo qof loogu xanibi karaa danta bulsho laba milyan ah taasi cadaalad ma ahan kuma xirna sharciga caalamiga ah mana aha mid caqligal ah ayuu yidhi taliyaha ciidamada etoobiya ayaa eedeen u jeediyey cid uu ku tilmaamay cadowga taariikhiga ah ee ay leeyihiin oo uu sheegay in ay etoobiya ka horjoogsadeen marinbadeed inkastoo uu ku andacooday in ay jireen khaladaad gudaha ah oo hore u dhacay waxa uu hoosta ka xariiqay in baahida etoobiya ay tahay marinbadeed waxaanu ballan qaaday in ay xoojin doonaan awoodda ciidamada difaaca si loo xaqiijiyo ayuu yidhi sidii etoobiya ay ku heli lahayd marinbadeed rasmi ah hadalka taliyaha guud ee ciidamada etoobiya ayaa ku soo aadayaa xilli labada dal ee eritereya iyo etoobiya ay qarka u saaran yihiin dagaal culus oo salka ku haya damaca etoobiya ay ku rabto in ay kula wareegto dekadda istaraatiijiga ah ee casab waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa dab khasaare baaxad leh geystay oo ka kacay suuqa xerada xagardheer wararka ka imaanaya xerada qaxootiga xagardheer ee dhardhaab ee dhulka muslimiintu leeyihiin ee ay kenya xoogga ku haysato ayaa sheegaya in halkaasi uu ka kacay dab weyn oo khasaare baaxad leh geystay ilawareedyo ayaa sheegay in dabka uu ka kacay aagga xarunta shirkadda safaricom ee kenya ku leedahay xeradaasi isaga oo kusii fiday suuqa xerada qaxootiga xagardheer waxaana uu halkaasi ka geystay khasaare hantiyadeed oo aad u badan daqiiqadihii ugu horreeyey ayuu dabku si fudud ku fiday wuxuuna si deg deg ah ku gaaray xarumo ganacsi oo ku yiilay suuqa kuwaasi oo uu gebi ahaanba dhulka la simay sida laga dheehan karo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada xiriiro aanu la samaynay dadkii ku sugnaa aaggaasi waxay noo sheegeen in dadku ahaayeen kuwa naftooda kala cararayay dabka maadaama uu si xawli ah ku socday ma jirin gurmad deg deg ah oo goobta soo gaaray waxayna taasi keentay in dab ku socdo muddo saacada ah isaga oo soo gaaray salaadii casir kadib inkastoo aan tirakoob rasmi ah la samayn haddana ganacsato badan oo soomaaliyeed ayaa ku hantibeelay dabka dabka ayaa baabi'iyey dukaamo makhaayado iyo xarumo caafimaad sida dadka deegaanku soo sheegeen wararka horudhaca waxay sheegayaan in kalabar dabka maanta kacay uu baabi'iyey suuqa xerada qaxootiga ee xagardheer dadka ugu badan ee ku hantibeelayna waxay ahaayeen dadka danta yar ee ganacsiyada yaryar ku lahaa suuqaasi waa dabkii lixaad oo ka kaca suuqa xerada qaxootiga xagardheer waxayna tani qayb ka tahay dabka sida joogtada ah uga kaca suuqyada soomaaliyeed ee geystaa burburka hantiyadeed ee xooggan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo qiratay dhaca ay ciidankoodu u geystaan dad ku safrayey shabeellada dhexe gudoomiyaha degmada cadalle ninka lagu magacaabo muuse maxamed iyo saraakiil ciidan oo shir isugu yimid ayaa qiray in ciidamada xukuumadda muqdisho ay dhac u geysteen gaadiidkii safarka ahaa ee dhowaan dhowr jeer lagu dhibaateeyey duuleedka degmadaasi wuxuu gudoomiyaha degmada si cad u sheegay in ciidankooda ay geysteen fal dhaca isaga oo dafiray dilkii kufsigii iyo xadgudubyadii kale ee ay askartooda kula kaceen dadkii musaafiriinta ahaa tacaddiga ay sameeyeen ayuuna ka dhigay in uu yahay wax iska caadi ah waxa uu dhanka kale sheegay in maleeshaadkii ay hubaysay xukuumadda muqdisho sanadadii lasoo dhaafay ay maanta ku adkaatay in ay xalliyaan isagoo tilmaamay inay tabar iyo taag u la-yihiin xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna cabdulwahaab caawa waa inaga inta
أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo war deg deg ah ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah waxa ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kaasoo ay ku beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad isugu jira saraakiil iyo askar haddaba xogtaasi waxaa inoo sii faahfaahinaya ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka bukhaari howlgal gaar ah oo fariid ah ayaa caawa mujaahidiintu waxa ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha howlgalkani gaarka ah waxaa fuliyey mujaahidiinta gaar ahaan jihaaska amniga waxaana lala beegsaday guri ay ku shirsanaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah halkaasoo laga abaabulayey dhagaro ka dhan ah dadka muslimiinta kadib markii mujaahidiintu ay soo ogaadeen xogtaasi iyo halka ay ku shirsan yihiin murtadiintaasi waxaa u suurto gashay allah fadligiis mujaahidiinta inay halkaasi howlgal ka fuliyaan oo ay cadowga halkaa ku beegsadaan howlgalku wuxuu ahaa howlgal najaxay oo qorshaysan wax tafaasiilana lagama haya qaabka u dhacay balse saraakiisha mujaahidiinta gaar ahaan jihaaska amniga waxay noo sheegeen in howlgalkaasi sidii loogu talagalay uu u dhacay allah mahadiis islamarkaana cadowga ay halkaa ku halaagsameen oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen howlgalkaasi sida saraakiisha mujaahidiinta noo xaqiijiyeen waxaa lagu dilay afar murtad oo isugu jiray askar iyo saraakiil waxaa ka mid ah murtadiinta lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray daahir bashiir oo ahaa korneel ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale waxaa lagu dilay howlgalkaasi maxamed daadirey bashiir oo ahaa askari murtad ah sidoo kale waxaa lagu dilay colow oo isaguna ahaa sargaal kuna sugnaa goobtaasi goobta ayuu ku baktiyey oo mujaahidiinta ayaa halkaa ku dilay sidoo kale waxaa lagu dilay howlgalkaasi murtad lagu magacaabi jiray cali oo ka mid ahaa askartii murtadiinta ee goobta ku sugneed sidoo kale howlgalkani waxaa lagu dhaawacay afar kale oo murtadiin ah oo uu ka mid ahaa sargaal murtad ah oo darajadiisa lagu sheegay korneel oo lagu magacaabo xuseen kadawa oo halkaasi isagana dhaawac culus uu ka soo gaaray marka howlgalkan wuxuu ahaa howlgal fariid ah oo mujaahidiinta si qorshaysan u soo abaabuleen allah fadligiisna sidii loogu talagalay u dhacay cadow een halkaasi ku shirayey oo muslimiinta shirqoolle iyo dhagar u dhigayana ay mujaahidiintu ka hortageen goobtiina ay howlgalka kula beegsadeen halkaasina dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray howlgalkaasi mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho warbaahinta waa ay hadal haysaa iyagoo soo qaadanayay sidoo kale warbaahinteena islaamiga ahna waxay ku faafiyeen mareegaha internetka iyo baraha bulshadu ay ku wada xiriirto oo dadku ilaa iyo haatan ay isla dhex marayaan wixii soo kordha insha allahu tacaala dib ayaan ka soo gudbin doonaa
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii saddexaad warbixinadii aan ugu magac darnay diin la-aan aan loo hayn dowladii abubakar warbixinadan waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediya suheyb cabdulaahi
تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة
dadka muslimiinta silaax bay leeyihiin hub bay leeyihiin aan la jebi karnin marnaba marka silaaxaas asagaa gacantooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda in laga saaro weeye buu yidhi waa maxay silaaxaasi silaax addiin walcaqiida weeye buu yidhi waa maxay silaaxaasi silaax addiin walcaqiida weeye buu yidhi إليكم والأسى والحزن ماثل ماثل على الأطلال qarnigii sagaal iyo tobanaad ee miilaadiga xilli ummadda muslimka ah ay la nooleed daranya iyo dibudhac ayna wajahaysay mawjado duulaanno saliibi ah oo isxigxigay ayay dowladaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa reer yurub dejinayeen qorshayaal fogfog iyo hagardaamooyin qarniyo jirsan doona si looga takhalluso islaamka iyo ehelkiisa saaxada xukunkana looga saaro iyadoo markan lagu dadaalayo in si jamaaci ah iyo si fardi ah loo weeraro waxaana nasiib xuma ay ku guulaysteen inay galaan quluubta ummadda soona qaadaan duulaan caqiido kii ugu ballaarnaa dowladaha saliibiyiinta waxay u soo safriyeen bariga caalamka islaamka doodahoodii ku dhisnaa inkiraada diimaha iyo jiritaanka awoodda ku tasarufta dunida taasoo ah tan kownka gacanta ku haysa maamushana dunida oo ah allaha khabiirka caliimka ah sidoo kale waxay soo qaadeen duulaan ku dhisan aragtiyo ah in la liido waxyiga iyo ambiyada lana inkiro shareecada allah uu soo dejiyey abuurka iyo dhaqannada wanaagsan aragtiyadaas ayaa ahaa kuwo kala duwan oo taabanayay dhinacyo kala duwan sida dhaqaalaha iyo siyaasadda qaarna waxay ku saabsanaayeen cilmiga nolosha hase ahaatee si kasta ooy aragtiyadaas u kala duwanaayeen magacyo iyo halkudhigyana ay kala lahaayeen waxay ka midaysnaayeen in adduunka iyo dadkaba lagu fiiriyo ildiin la'aan ah ummaddana lagu abaabiyo ilxaadka macaarigtii soo dhex martay dadka muslimiinta ah markii ay yurub ku soo duuleen dadka muslimiinta ah iyo gaalada wejiyaal fara badan ayay lahayd laakiin maqsadkeedu ou ahaa in dadka muslimiinta ah iyo diintooda la kala dhex galo hadalka markii dambeeto konkluushonka oo ay qaateen oo meel walba ay uga riyaaqeen wuxuu ahaa qabashadii la qabtay meliku faransa luwis taasic oo masar lagu qabtay oo uu ku xidhnaa muddo madiinatulmansuura markii dambeetana maadaama uu ahaa meligii faransa ama hoggaamiyihii faransa uu ahaa ay furteen oo ay furasho ku gateen markii masar ay ka iibsadeen markii uu noqday asaga ayaa waxaa la weydiyey waxaa li dadkii muslimiintaa gacantaad u gashay in badanna waynu la dagaalamayn maxaa tala ahood maanta bixinaysaa oo wax ku oola wuxuu ku yidhi haddii aynu nahay duwala orobba waannu ku jabnay buu yidhi dagaalkii silaaxa ahaa ee aan hubka isla hor taagnayn dadka muslimiinta waaynu ku jabnay dagaalkii aynu isla hor taagnayn ee silaaxa ahaa waannu ku jabnay buu yidhi marka mar dambe ha kula dagaalaminina silaax caskari ah oo maxdi ah ha kula dagaalaminina sigaax hub askareed oo keli ah ha kula dagaalaminina buu yidhi maxaa lagula dagaalamaa baa la yidhi waxaad kula dagaalantaan buu yidhi caqiidadooda kula dagaalama oo ah makmanu quwatihim buu yidhi fihim dadka muslimiinta silaax bay leeyihiin hub bay leeyihiin aan la jebi karnin marnaba marka silaaxaas asagaa gacantooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda in laga saaro weeye buu yidhi waa maxay silaaxaasi silaax addiin walcaqiida weeye buu yidhi waxaa marka la qariray sidaan soo socota in caqiidada iyo diinta jacaylkeeda iyo u xamaaska diinta islaamka in laga saaro lagana dhaqo maskaxda iyo quluubta dadka muslimiinta in laga dhaqo wax alla wixii wasaa'ila oo loo adeegsan karo kayskaas asagaa loo adeegsan karana in lagulagula dhaqmo oo aan la dibdhiginin aragtiyadaas ayaa soo weeraray waddamada caalamka islaamka waxayna ku faafeen gudahooda midda ugu xun ayaana ahayd in aragtidaas ay ku faafto caqliga iyo quluubta muslimiinta waxaa si gaar ah u beegsadeen oo aqbalay labayntii ay lahaayeen muslimiinta way u qurxiyeen kadibna way calaaliyeen iyagoo diin uga dhigay sida qofka muslimka ah uu diinta islaamka uga dhigto diin ama midka kirishtaanka aaminsan uu diin uga dhigto kadib markii hormuudka bulshada ay leexiyeen ayay ku madax adeegeen iyagoo hufinaya halkudhigyadooda weynaynayana hoggaamiyaashii cadowga dadkana ugu yeeraya kutubtooda iyo fikraddooda walaalna ka dhiganaya qof kasta oo mabda'ooda qaata iskuna arkaan in ay yihiin sida hal ummad oo kale waxaa kaloo wax kale ka baran karnaa haweenayda hoggaamisa jarmalka de annaga dad badan oo culammada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatulcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaabo kala soo baxaan
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
zakariya waa very sensitive question diinta ma ku dhaqanaa macnaha mogta waxaan ku raacsanaha aniga saaxiibkay marka diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo niman naga caqli badan maraykan ayaa kala sooceen diinta iyo stateka there's a reason ay u kala sooceen it's not joog ma aha waa naga caqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin xilina baashan hala kala sooco
allah ha u naxariistee qoraaga kitaabka riddatun walaa abaabakra laha isagoo qodobkan isdul taagaya waxa uu leeyahay tani waa diinta koox sheegatay inay yihiin aqoon-yahanada ummadda islaamka isla markaana waa kuwa madaxda u ah waddamada caalamka islaamka inkastoo dhammaantood ay ku midaysnaayeen qaadashadeeda iyo difaaceeda waxaan leeyahay mar kale waa diinka bax waxay gashay tani oo ay ku faaftay dhammaan dunida islaamka iyadoo gashay guryaha jaamicaadka kuliyadaha iskuullada iyo mu'asasaadka ma jiro qoys muslim ah oo waxaa laga helayaa qof qaatay diintan ilaa kuwo yar oo alla u naxariista mooye ama difaacaya ama weynaynaya waxaad taas ogaan kartaa markaad la hadashid ama la gooni noqotid markaas ayaa ogaan doontaa inuusan allah rumaysnayn ama aakhira rumaysnayn ama nebiga sala allahu calayhi wasallam uu rumaysnayn ama kitaabka qur-aanka uusan aaminsanayn inuu yahay mucjiso jiraysa inta adduunku uu jiro loona soo dejiyey in dunida lagu maamulo kan ugu ron kuwa diinlaamayaasha ah waa kan ku leh aniga arrimaha diinta kama hadlo xooggana ma saaro tani waa diinka bax laakiin ummaddu ma dareemayso sababtuna waxa ay tahay in ninka diintan qaatay uusan gelaynin kiniisadda ama macbadka ama ku dhawaaqeen inuu ka baxay diintiisa uu qaatay diin kale taasi waxay keenaysaa in aysan ciddiisu dareemin oo aysan xidhiirka u jarin waxaaba laga yaabaa inuu hoggaamiyo u noqdo qoyska ama xitaa inuu ummaddu hoggaamiyo sida maanta ka jirta caalamka islaamka oo lagu salliday mulxidiintaas fagaarayaasha la taagan diinla'aanta tani waa qadiyad weyn waana mushkilad weyn oo ummadda muslimka haysata sababtoo ah waa diinka bax aan haddana la dareemaynin culimmada iyo waxgaradka ummaddana aysan u kicinin tanina waa arrin uusan abuubakar u joogin waa arrin u baahan kacdoon go'aan iyo dhabar adeeg sabar dulqaad iyo aqoon haddaba maxay tahay sababta diinka baxan uu ugu faafay bariga islaamka sideese ayay ku awooday in ay ku duusho cumqiga guryahooda maxayse sidan oo dhammi ay ugu qabsatay maskaxda iyo maanka muslimiinta jawaabaha arrimahaas waxaa isdul taagayaa sheekh cabdulilaah abu khaalid ninka reer galbeed wax ku soo bartay oo dalalkooda u dhoofay ama jaamacadaha reer galbeedku ay ka dhiseen caalamka islaamka ka soo baxay diinta wuu aaminsan yahay dimuqraadiya waxa la yahdo aaminsan yahay haddaad in yar qamaraad ka sheegto xuli dimuqraadiya kasoo horjeedaa dibu socod baaba tahay dimuqraadiyada ayaad kasoo horjeedaa wax ma fahamsaneed buu ku leeyahay diinta wax waa laga soo tegay imuka iyo kugala doodaya hadal la hadasho waxa haddaad la doodo la hadasho waxaad ka dareemaysaa si sheekh inoo sheegayo waxaad ogaanaysaa markaa kala doodo arrimahaas inuusan wax diina ku sugnayn oo ilaahay inkirsan yahay hadduusan ilaah inkirsan yahay maarata yowmal aakhir yowmal aakhir uu inkirsan yahay iyo aakhira inkirsan yahay uu inkirsan yahay maarata risaalooyinkii lala soo dirin ambiyada inkirsan yahay uu inkirsan yahay oo diidan yahay kitaabka ilaah inuu yahay mucjisa alkhaalida mucjisadii waaraysay iyo nolosha iyo dastoorka nolosha o dhan inuu yahay diidan marka waxa weeye waa niman saas u dhaqmaya oo saas diintii uga baxay laakiin isuma haystaan bulshadiina uma haysato qoyskiina ninkan uma haysto isaguna isuma haysto inuu gaal yahay mar horena diinta ka tegey oo ka lugay tanu waa ridda weeye laakiin waa ridda aan lagu baraarugsanayn oo muslimiintu ayan ku baraarugsanayn oo maarata aan qalbigoodaba kusoo dhicin dadkan inay murtadiin yihiin aan ku soo dhicin siday diintan u fiday marka waxaa sirta ku jirta inay diintan fido oo muslim islaamka o dhan ay gasho maxaa sababta waxa maxay caalamkii islaamka ayaa daciifay weliba qarnigii hore qarni labadii qarni ayna soo dhaafay qarni taasi cashar qarnigii la odhan jiray waa kun sideed boqol iyo wix ka dambeeyey marka waxaa weleeyaan waxaa ina soo dhaga ina gashoy wuxuu leeyahay marka ciidamada gaaladu ina qabsadeen waxay wateen raggii la odhan jiray munasiriinta ay wateen dadka gaalaysiinayey iyo kuwii la odhan jiray mustashriqiinta waxaasay wateen waxaasaa diintan fidiyey xagna xooggii bay nagu qabsadeen oo askartoodiiba iyo ciidamadoodiiba meelba naga qabsaday xagna hoosta waxay ku wateen dadkan oo diinta gaalnimada ah fidinaya markii dambena arrintii waxay surtahay calmaaniya diin la-aan masiixiyadii xitaa ay kusoo dhumanayeen way ka tageen oo way ka baxeen gaaladu inaguna raadkooda uun baynu raacnay oo say u dhaqmayeen u dhaqmanay oo say diintii masiixinimada dulmiga badnayd ee shucuubtu ay ka gadooday ee thawra alfaransiya iyo ka gadooday ay ka kacday diintaas sidii loo nacayba inagana waxay inoo tuseen diimuhu inay isku mid yihiin oo diinta islaamka haysataan waxay nagu yidhahdeen waa sidii kaniisadii annagu aan iska xoornay ee dulmiga badnayd idinkuna diintan waa dib bay idin dhigaysaa waa diin rajciya horumar male ma caalamka idinka reebaysaa waxaasaa qofkii maaragtay iyagu ka qaatay warkaas ee madaaristooda galay ee jaamacaadkooda galay waxaasay maaragtay ka soo buuxiyeen sidaas ayay diinta u fiday bay sheekhu maaragtay yuu leeyahay oo saasay inoo qabsatay
صقور العز قد نامت وغنى حمام السلم وانتفش الغراب أيا إسلام قد طال اغتراب
waxay ahaayeen kuwii islaamka horay uga baxa kuwo ku biira bulshada diinta ay qaateen waxay caddaysan jireen diinta ay ku biireen iyagoo u dulqaadan jiray wax kasta oo ka soo gaara laakiin maanta kuwa ka baxay diinta ma rabaan in ay jiraan xidhiirka ay la leeyihiin bulshada islaamka iyadoo bulshada muslimiinta ay tahay bulsho ku dhisan diin iyo akhlaaq la'aanteedana aysan jiri karin sidaa oo jirta haddana kuwa ka baxay diinta ee gaaloobay ayaa raba in ay ku sii dhex jiraan mujtamaca oo sii haystaan kalsoonidii ay ku lahaayeen bulshada islaamka dhexdeeda helaan xuquuqdii islaamka ay ku dhex lahaayeen tanina waa wax qariib iyo lama arag ku ah taariikhda islaamka
سنغلق دون حب النفس بابا سنغلبهم وإن خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى نذوق المر تسقيه الصيام نذوق المر تسقيه الصيام
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka markan iyo wilaayadii islaamiga ah ee bakool munaasabad ballaaran oo shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay dufcaddii ugu horreysay ee ka qalinjabisa mu-asasada alxikma qeybteeda magaalada buurdhuxule ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ka dhacday magaaladaasi ardaydan qalinjabintooda loo fadhiyey ayaa tiri ahaan gaaraya konton iyo lix arday kuwaas oo muddo sanad ah lagu baray qoraalka iyo akhriska waxaana munaasabadda lagu guddoonsiiyey shahaadooyinkii mu-asasada iyadoona si gaar ah loo abaalmariyey ardaydii kaalimaha sare galay ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha mu-asasada alxikma faraceeda magaalada buurdhuxule بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان مهدننا ونغسو كل مية حفلة نغو عافمات قبنا بعد الله نحن مهدننا بلشادة قيبادة كالدوان وكسر في القشي هديك الأهان لاين قناع ستدا وضد دخمية جدا علماء الدينك يوم مسؤولين ولاية الإسلامية بكل ما هي مؤسسة الحكمة وماذا تعمل نهايتها muasasada alxikma maxayna qabataa xarunta muasasada alxikma runtii waa xarun tacliimi ah lagu barto xirfadaha kala gedisan iyo luuqadaha xaruntan waxaa degmada waajid gaar ahaan magaalada buurdhuxunle laga furay labaatanka rabiiculawal kun afar boqol afartan iyo lix hijri oo hadda laga joogo muddo toban iyo labo bilood oo u dhiganta hal sano dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jibisay waxay ahaayeen konton arday oo isugu jira rag iyo dumar waxaana goobta lagu gadoonsiiyey shahaadooyin qaali ah iyo lacag abaalmarineed hadafka maanta intaan isku imaanay waa qalanjibin arday mu'asasada alxikma qaybteedii rawdatul atfaal waa dufcadii ugu horeysay ee ku qalanjibinaysa alqiraa'atu waalkitaaba waxaana lagu talagalay carruurta da'doodu dhexaysa saddex sano ilaa iyo toddoba sano waxayna dhiganayeen hal sano waxayna ku barteen alqiraa'atu waalkitaaba caqiidada siirada adkaarta xisaabta si guud ahaan ardayda ka qalanjibinaysa waa konton iyo lix arday hadafkiisan wuxuu yahay misana waalidiinta carruurtooda ugu baahi tirto waxbarasho oo tayo leh waxay mu'asasada alxikma ugu baaqaysaa bulshada qeybeeda kala duwan in ay qaban doonto dufcadii labaad sanad dugsiyeedka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri ilaa kun afar boqol afartan iyo sideed hijri wabilaahi towfiiq dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow ilaahay subxaana wa tacaala ayaa aan mahadnagaan mahad balaaw i dhammaad ban lahayn may weelay nicmo dhammaad i balaaw aan lahayn ilaahay subxaana wa tacaala ninka nicmeey saas daraaddi ilaahay subxaana wa tacaala may baan mahadnagaane mahad balaaw i dhammaad ban lahayn mahadi ilaahay kadib haddii aana mayba waqti bani aadan kadib hanka nagad may baan mahadnagay xarakata shabaab almujaahidiin hanka horjar amiirshe abu ubayda may kale aan mahadnagay waaladii wilaayada islaamiga ee boqol may kale aan mahadnagay maktabu tarbiya wa tacliim may baan mahadnagay dhammaan waalidiintii macallimiintii iyo antikale maybu ah ee shaqir la wadaag dooli lahaytay ardaytan maybu ah ani martabadan hadeeran juud iyo dheeraad hakabiidi iyo mahadgoonaan mahadnaga maan mahadaas kadib akhyaaray anoo ku faa'iidaysado xafladan qiimaha iyo sharafta leh oo bandhig wanaagsan lahka bandhigii mu'asasatu alxikma waa arrin cajiib leh eedi eed liyaaban lehayta maana marka walka farhad geliyow jiilkii oo maybu ah la hadhasahaayo diinta ilaahay lahaka tarbiyeeyow markoona tusaale wanaagsanaan na sii maana tusaaladana na sii meetaa awlaada antigeega walaka bandhakaas awlaada xaafudo roogano yaryariina haan dugsuma deerin haani leeraayo tangee mayninka ataa dhiirigelin awlaadan walgorool ha bandhaki ilaahay subxaana wa tacaala may baan weydiyaane ilaahay siin ziyaadii macnaha eedaa siinka farahasanna siin do-ayana ilaahay farhadda farhasinka dar insha allah waysiinma eedanka farahasantin tan kale akhyaaree may tusaalanaya falana unugan yariyawal mabaradaw lanka erfaade tusaaladiis tawn tusaaladoo kale siinka dare macnaha awlaadan iyo walan ogayn walan aragaan walan dheegan walan nuuhiyaan walan aamu korne walaa bari aadi dhalya walaa barti unuga madi dhalada naaska siliinuyo may baa makasaw aadak taliimas may buaha may kaleen goradaane wala faydiyone walahum mashalkasaw wala dhabow i wala dheebtise wala sushalkasaw ma ah aadis ha ilaaliday aadis ha ka tarbiyayto walahum i wala fayd taa tusaalaninka falanaatoy maana unugungu soo walbun ogaynaba laa tarbiyay laa taliim dhankaas aadis asaasa ka taliim unug haddii afar jari shan jir hadeeri waaba hadale waaba dohe wala akriya wala wala qorokor taasna tusaaladee tan aninka falan maana marka mayba anis mayba anis dardaarmaanay awlaada anila tacliima ediliinka reebna unuga hooba dooba barada ma badoo barada adiina sidii walka bara fadiilay falin shagal may weelay unugaada walbarti adika anfa ee naftiisa anfa ee umuta anfa ee hoob alambarna naftiisa dhabe adika dhabe umuta dhabe dhabaata jeegdo iyo kusuubsanaade maana marka may dardaaramey awlaadeen walbarsaneen madaarista buusantoy ataba dadaal dheer ee miya muuqda intaasaa ka gabagaba bilaahi towfiiq intii munaasabadan socotay marti sharaftii lagu maamuusay in ay goobtaasi kelimaadka ka jeediyaan waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أولا إله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا نقمضا حد يجار إن مهضينه بعد الله ضمان waxaan u mahad celinahayaa inta mudan oy ugu horreeyaan mujaahidiinta si guud si gaar ah walaayada bokool alislaamiya alwaali sheekh cusmaan aw cabdiraxmaan iyo makaatiibtiisa iyo dhammaan ahlujihaadka maanta u taagan ummadda islaamka in la hormariyo diin iyo adduunyaba dhammaantood waxaan leenahay jazaakum allahu khayra waxaan rabaa inaan ka hadlo cilmiga naaficiga ah noocuu doonaba ha noqoday cilmiga naaficiga ah ilaahay buu ka yimi subxaanahu wa tacaalaa waa wax ilaahayna siee nugu karaamaystay haddaan nahay dadka mise baniaadanka haddaan nahay basharka waana dhahalkii ambiyada aan ka dhahalnay nabiyaalka aan ka dhahalnay sida nabigeena uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alculamaa warahatu alambiyaa waa dhahalkii nabiyaalka aan ka dhahalnay waana dhahalka khayr oo dhan kulmiinaya cilmiga waxaa weeye dalabkiisii raadintiisu waa fariido sharci ah iyo baahi marnaba aan laga maarmin sidaa daraaddeeda nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim qof kastoo muslima waxaa ku waajib ah cilmigu inuu raadiyo ha weenado ha yaraado rag ha noqodo ha dumar ha noqodo muslimka waxaa ku waajib ah cilmigii inuu raadiyo oo ahlulcilmi noqdo cilmiga waxaa weeye waa kan allah subxaana wa tacaala uu faray nebigiisa inuu weydiisto siyaadadiisa waqul rabbi zidnii cilma cilmiga waxaa weeye waa midkan ahluljahliga aan lala bardhigi karin qul hal yastaawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun dadka cilmiga leh iyo kuwaan cilmi lahaynna ma sinno isbana soo gaaraan cilmiga marka waa barasho cilmiga barashuu rabaa maanta dadka yararkaa oo maanta badhniga sameeyey cajaa'ibta ay dhigeen cid walba way u jeeday marka in dadka qoraalka la baro wax akhriinta la baro uuminnimada laga tirtiro ooy noqodaan dad wax fahmo waxna akhriyo waxna qoro oo wixii ay qorahayaan oo ay akhriinayaan ay fahmi karo dadka inay noqodaan waa furaha cilmiga iyo cagta oo la saaray darajaadka jaranjarada cilmiga darajada uga horrayso oo cagta la saaray marka sidaasi aan ku dadaalno baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra wabillaahi tawfiiq qaybaha dambe ee munaasabadda waxaa ardaydii ka qalanjibisay mu'asasada alxigma faraceeda magaalada buurdhuxule ee wilaayada islaamiga ah ee bakool la guddoonsiiyey shahaadooyinkii mu'asasada iyadoo si gaar ah abaalmarino gaara loo siiyey ardaydii kaalimaha sare galay iyaalkan isinargaykan farbarkiyo ka qalanjibiyan iyo maktabka mayba handhiibay oo handiyaariyay shahaado oo caddeeyas shahaadadaas ini odogan halsina farbare ha qaadada iyo caddeeyas saas daraaddii marka shahaadadaas ha qiibiyaana ono kastoo magaajaylan weeran intaa surme shahaadadiisa qaadade insha allahu tacaala warqadda hadda shahaadada gacantay ka jarta waa xabse xuseen nuur amta koyto insha allahu tacaala xabse xuseen nuur mayba kiigi doonay cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed maxamed ayuub nuur maxamed ayuub nuur maxamed ayuub nuur waayahay caamir yuusuf ismaaciil caamir yuusuf ismaaciil waayahay aamina maxamed xusein aamina maxamed xusein kaalimihiiya insha allahu tacaala aan tag sheegana iyo natiijadii imtixaanka ardada laku qaadi mayba kaalinka ood galay boqolkiiba boqol sheenay langleerow cabdimaalik cali cabdimaalik cali langleerow mayba sheenay boqolkiiba boqol oo qoraaljay hal dhibic na muktabna qoraal kastana haddana makaankii lanka talagalayaa dhiki كأنما ولس الدكسي سر كذاك على اسمنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كالنت لما لما عرض يا إسلا قال لي لما عرض يمي بن شلري محمد معلن أيوب صالح معلن أيوب ما يبشين أنا بقول كي بس قال لهم إسقال دبيشان كان ما يبشين بقول كي بس قال لهم إسقال دبيشان كالنت زد هاد ما يبقى سعادو عبد الرحمن gabarleerow sucaado cabdiraxmaan may ba sheentay boqolkiiba sagaal lug i sagaal dhibi hal iyo sheentay maasha allah waayahay sadiidaas waa kaalimihii waaye mayba fadayn markan ini aanad guddoonsi abaalmarin dadkii kaalimaha ingalan number kow cabdimaalik cali ardayga leerahay boqolkiiba boqol sheeni maktabkii wilaayada mayba ankatalagalay siyeetan dolar kaalinta lamaadna toddobaatan dolar marka lamadan arday la shalgiibi min soddon shan kaalintii saddexaad waa sucaado cabdiraxmaan mayba insha allahu tacaala abaalmarin lindiyaariyey konton dolar abaalmarin insha allahu tacaala konton dolar sucaado maasha allah insha allahu tacaala
ugu dambayn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi wsaxbihi wslem yaquulu allahu subxaanahu watacaala faclam annahu laa ilaaha ila allah wastaqfir lidenbik الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا وآخرا الله يغمه النغاء oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nicam fara badan oo lahan kooba kornayana sii nicmooyinkaas oo islaamnimadii iyo iimaanka iyo wanaagun geekuna ka dhajarnan ah iyo ninku wiinyin iyo nicmooyin fara badan un lahan aan kooba korn ilaahay aan kama hadnagaana bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala maybaan ma hadnagay dhammaan muslimiinta meel kastiyo roogaan gaar ahaan muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan dadka hadda hafladun qiimaha badan laha ku qiib galan oo marti sharafkii dhammaan culimmadii ganacsatadii waalidiintii nuqabadii salaadiintii dhammaan way ballana jazaahum allahu khayra jazaa ilaahay siin barakaa yeelana intaas kadib walaalayaal runtii ardaydun may mudinyiin in maasha allah in badan la ero aleynu xaqun waaye illa marka may ahaa shay suguna jaru wal ilooysadowka marka dadka isku mid mee shay aad la tacajubtay oo aad unbogdi hoob aad aragda maasha allah in la era iyo shareecada islaamka ta marka maasha allah in badan ha erooy ciyaalkun hadda konton iyo lix arday iyo ka kooban yiin oo kuri iyo gabdhin iska jaraan geelka maybal gacantii oo ka jartee alqiraa'a walkitaaba wal al wali oo langweeriyona qoraayan sida aragaani oo itusii taabsihayti wali meelku qoran akhriyaaya suuratulbaqara oo kale la qoraayo walwaalidaati yurdicna iyala goraay waan akhriyaayan malka shakiyaan argaasan ilaahay baan ka mahadsan iyaalkun hadda mayle waa juhdiga halsan iyo hadda meelun furnayti marka may wahaa alqiraa'a walkitaaba xoog la saari iyo adkaaraadki iyo asaasiyaadki sharciga jazaahumullahu khayr jazaa macallimiintii may balana mahadsanyiin idaaradii maamulkii oo yoona mana surnaayeen afar iyo labaatan saac mahadsanyiin bacdallaahi jazaakumullahu khayr jazaa walaalayaal mayle lahaa iftiinkun iyo nuurkun un hadda haaysanan maylan baahanya in wala kadar weliba ka falan ma dhow maana wala dhow ma eh marka insha Allah taala muassasaad badan in la furo qaybtan gaar ahaan alqiraa wal kitaaba baahidi eeda an jarta marka insha Allah taala waalidiintuna mayba ogaada sana guud ahaan dadka muslimiinta wal barasho markii la qaybaha bulshada noocyo kamid ah oo saddex dadaal laska dariya ku kuwaas wal barasho tayo leh oo bal fadow sidii qolo dadaalsho la iska daraynin isjeey iyo marka mayla raay ku kooy korto koow macallimiin oo dadaalayan nambar labo waalidiin oo yoona dadaalayan oo iyaalkii ha dhiirigeliyayan nambar saddexna may buu ahaa ardayda naftiya oo walbaradaayaan juhdi biyan laiska dariya mana walbarasho tayle ka kooy korto jazaakum allahu khayra jazaa iyaalkun marka mayba diyaaran gayin hadda laka bilaaw baryay in marka qur-aanka ilaahay lan bilaaw وصو أرديك مركون من سورة البقرة إلى سورة الناس أم سورة الفاتحة إلى سورة الناس أخي سذكروا كتاب قناك ميلي لانكو بي أخري كر يا مالن لكوريجي ونوغاس مركا ما انفضل دا ان سهل انتا ان قرآنك سيدك دقا وسن لماي وان أرقني دفعدي كوات وتيوغلو أدمي وها مالن غالن ديبي جسك شن هذا لماي جسك لي هذا هذا قلق منا ولي هذا آفان نفسي سنين مالن كنفسي سهول فضيات انتا konton arday oo iskiirin lakii wareeji hal asharay la siiyaa kiin fudud maana laakiin hooba kan meelo ka jaro kanna hadda alif ahmala lan bilaaway koo hadda mayla raay inta marahay macallimiinta naftiyo ba dhibaato kaata marka insha allahu tacaala muasasada alxikma marka may baan diyaarsantaa mar walba in dufacaad badan laha saar hadda dufcadii koowaad waaye magaalada buur noqon leh in dufco lamaad saddexaad afaraad shanaad la hawado warshad walhasaaraas in nagad يا إلهي كرجانا وأنا ديار عين دتك لنك تلاقلي أرضي ده سارو إن شاء الله تعالى إن لجرب استاجو جهد جاس السجها يمر كما إن شاء الله تعالى لن ضيعنا ددالك معلمين تنا لن ضيعنا ونطلب بما يأسجر بستاجنا جزاكم الله خيرا دور كل مياه كجيب جوايا ودر دارنا سدل لوجي ولا لال ولا ونجيك ميلك هاين والقال كفر هاس ما والمنافق كفر ما معنا إيه ده كده رفاع إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها إن والبرد كرنا أو ميل رأي إسكفلنا هذا كرنا هي دليل غتا جزاكم الله خير جزاء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه guud ahaan barnaamijka faafureebka wararka oo aad ku soo dhagaysateen qodobo aad u xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijkan aan si fudud idinkugu soo gudbinno inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وانا ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا